bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada warka subaxa reediyo muqdisho qodobada ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay soo dhoweyneyso wadamada horumaray ee doonaya inay maalgashiga ku sameeyaan dalxiiska iyo qaraadka dabiiciga ah ee dalka rabab saacadihii ugu dambeeyey ka da-ay deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa sababay dad kale ay guryahooda ka baxaan kadib daad ka dhashay rababkaasi xaalado adagoo dhanka nolosha ayaa soo wajahday dadka soo barakacay ee ku jira xeryaha ku yaala magaalada gaalkacyo tiro caruur ah ayaa u geeriyootay cudurka jadeecada kuwo kalena waa ila ildaran yihiin kaasi oo ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo weeraray ruushka iyo shiinaha
bismillaahi raxmaani raxiim wadankeenna weyne wadnahay nagaga yaaleen wadarteen jecel lahay waaxyo idiloo ka mid ah waqalkii roobkiiyo fatahaadii webiyadu iswaaceynsadeenoy waxyeeleen danyartii iyagoon guri u waabnayn badarna weelka ugu jirin oo walbahaarsan dhammaan waqaaqdii ubadkoodana la wisiisiyayey ina soo waceene weynaha waxbaxshee waajib weyn baa ina saarane ruux walowba waa aleedka furoo wixii aad awoodo walaalaha ugu deeq
intii aad dhegaysateena waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka subaxee reediyo muqdisho kusoo dhawaada iminkana warkii oo fidsan warka waxaa soo saaray maxamed kaafi sheekh abuukar waxaana idiin aqrinaya anigoo maxamed juba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso wadamada horumaray ee doonaya inay maalgashiga ku sameeyaan dalxiiska iyo kheyraadka dabiiciga ee dalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire axmed ciise cawd ayaa ka qaybgalay shirkaasi tobanaad ee wasiirada arrimaha dibadda wadamada afrika iyo kuwa nordig oo ku qabsoomay magaalada daarusalaam ee dalka tanzaniya socdayna maalmaha toddobaad iyo sideedaad ee bisha novembar shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada afrika iyo kuwa nordig ee skandinavianka ayaa ah madal sanadeed si furan ay labada dhinac u doodaan kulanka oo looga hadlayay habka xoojinta nabadda ammaanka ganacsiga iyo maalgashiga ayaa waxaa ka qayb galay sagaal iyo labaatan dowladood oo afrikaan ah iyo wadamada nordig ee skandinavianka sida norway sweden denmark iyo finland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya ayaa ugu baaqay wadamada nordig danawadaag istaraatiijiyadeed oo ku qotonta dalxiiska iyo maalgashiga isagoo sheegay in soomaaliya uu yahay dal dihan oo hodan ku ah kheyraadka dabiiciga kalluumeysiga dhulbeereed bacrisan iyo xoolo waxa uuna tilmaamay in kafaa-idaysiga kheyraadkaasi uu soo afjari karo shaqa la-aanta iyo colaada rabab saacadihii ugu dambeeyey ka da-ay deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa sababay dad kale waa ayaa sababay dad kale inay guryahooda ka baxaan kadib daad ka dhashay rababkaasi wariyaha gobolka bakool inooga soo warama maxamed xasan cabdiraxmaan ayaad faahfaahinta warkan inoo haya gobooyin horleh ayaa saaka biyo lagu arkayaa kadib robab daadad wata oo mar kale ku da-ay degmada xudur iyo nawaaxigeeda boqolaal qoysas ayaa ka barakacaya guryahooda oo in muddo ay ku adkaysanayeen rajana ay ka qabeen in biyahani ay sii dhammaan doonaan waxaana aan la kulmay qoysas go'aansaday in guryahooda ay isaga baxaan
alaabta boorsiya wali fulana sariiro gee sariiro hergalaan hamiinkina walil saaray e miisita elentiyo alxamdulilah nafdaani fiicantaan waa reed saasa walka karsadahay haye bal ma isla tahta haang madil qobada aada isiraasa una de suuqan hada ku gohongna wali boha maalantii sadi maalamo madi unhaana maalanta afaraada suuqan badhadaan inta kaleedo hanaanada helaa jidate lama dhatiyo waan kushibadahay alxamdulilah reed nabadaanu may hata roobkan biyo muddo kooy may ku dhaladay oo isla bismillahi biyo wasaga hanuun lay ilmaanya lata iriida maqrabka tum ikowsa hoblideer owlaada maalantii borsan siyeri meelo sariiro elentiyo elika kergelisiye sariir ma oji mee dhuul una jiifadaano dirin degsadaana ma leh hata wala an baahangna horta wal mana teedanla koobooga oo esheerna dhibkaasaa qabna ii walka jiifada walla aam intaasiba dhibaatadoo qabna
dhibaatii siin baragaasaan dadmiin dhaafas waa waa isku baray faday waa waa isku fadheeda faday hiraab hooba kooy fadhaga bali waasinyi ilaahay fayloo haniin weeli si dhibaatadan kuku badan lay fadaan golila fadaan walaa esheer no fadaan walaa aang no fadaan intaas dhanga fadaan
wariye eedaan mahadsanto ana reer buuloo ahaa buulo waa ka jar mandilaago aawkay ha ku deyriyaa ka jari ogolba rafaadka ka jari biyo ha gali nanagoo dhan nanag bara'e ma arna ilaahay marshe jare ha dumi dhoobshay dhuuka tubunyi biyo irita inkoogan dhabaati ka qaban dhoolin ahaa ma arne luwaan way oo haay dadka dhaanba dhibaato ka qaba biyo arlaada ha gali alxamdulillahi rabbi alcaalamiin biyoogin anti ha galen muraadkii ana lahan haata beredka ha deeri waaye madi ana madohaas dhaba halsa yaha ka jare anoo dhiidkayta fogaw rafaasana madohaata waa kufaw biyoogay sururugleyin yaa ma arne jidkii ha mare eedaa dhabanka qabna dadka dhaanba rab qab laakiin gaar ahaan anan lanjiniga aha humnaalo ahaa yan dhooli ahaa biyoogin eeda indhabeeng may fadeey biyoogin eeda dad indhabeeng alxamdulillahi rabbilcaalamiin barwaagi ilaahay sheeniyaa laakiin waa ilaahay sheeniyaha ma arne biyo eeda dadkan dhama biyo idoo ka jaran kii idanka ka jarna ma arne irita ang rogan kii irita ang rogna ma arne haka qube hib hatumi biyo ung ilaahay marshiya jara dhaba ka qabe alxamdulillahi rabbilcaalamiin lang hondhoole ahaa lang ma arne ilaahay marshiya jara luwalu ku galiya ahaa beredkii muraad maxaanka bahakor baabur ma qaba meelaha roobabka daadadka wata ay saameeyeen waxaa ka mid ah xaafadda buulow oo inta badan ay ku yaaleen ceelasha magaalada biyaheeda laga dhaansado iyo goobooyin waxbarasho oo xaafadahaasi ku yaalay oo gebi ahaanba albaabada loo laabay guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tol oo soo indhaindheeyey meelaha sida gaarka daadadkani ay u saameeyeen oo warbaahintana la hadlay ayaa sheegay in si degdega loogu soo gurmado boqolaalkan shacab oo qaarna horey u barakacay kuwa kalena hadda ay qorshaynayaan inay kasii barakacaan guryahooda roobabkii hadda satamaanadan hadda ha dhaafan qubadaayan way dhibaato bad fara badan injeysadeenaa magaalada xudur gaar ahaan qiybta bari oo steeshinka booliiska walaay baro ku ayaa dhibaato fara badan injeysadeen way haka haka ziyaaday shalay roobkii qubadi yaa may waha biyooyaha siin hasii doreen way jareen may laraayo guryaal badanoo laku baxi dadkii baxeen meelhati may laraayo oo lijeeya oo banaawna marlee marka saas daraaddiya way fadaane ini may laraayo lahaan gurmuda dadkan lahalideere teendhooyin iyo sinsiyeeriyaal iyo busta ini lahalideero fadaan haddii may laraayo heedaha samafalka iyo dowladda federaalka may kala jara dhibaatee taale iskooladii oo dhanagaas jari dhammaanti way ku wada baxay ardaydii bannaanka surnyiin iskooladii kulli biyo buuy xaafadooy biyo ka jara walho may laraayo unan haynino malee saas daraaddiya may fadaane guddiga samafalka ini kooy niil arag dhibaatada inta ku jirta maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
xaalado adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday dadka dadka soo barakacay dadka soo barakacay ee ku jira xeryaha ku yaala magaalada galkacyo baasha cali xaashe ayaa warkan soo diray barakacyaasha ku jira kaamamka ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee bartamahan soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey iminka xaalada nololeed ee ay ku sugan yihiin qoysaskaasi waa kuwaan qaar ka tirsan barakacyaasha ku jira kaamamka ku yaala duleedka magaalada gaalkacyo oo la hadlay raadiyaha qaranka waxayna tilmaameen in iminka xaalado nololeed oo aada u daran ay soo wajahday oo ay ugu horeyso xilitaanka hoy iyo sidoo kale adeegyada caafimaadka dhanka kale waxay ka dalbadeen cid kastoo wax ka qaban karta in laga caawiyo xilitaanka adeegyada caafimaadka oo baahi weyn u qabaan dadka ku jira kaamamka ku yaala duleedka magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale hoyga oo ay tilmaameen in iminka roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka midooga ee bartamaha soomaaliya uu ku yeeshay saameynta ugu badan lix saacoo habeenimo isbitaalkoo cidlo oo faaruq baa noogu tagnay waa dibaa lii soo celiyay anoo sakaraada halkaan lii keenay waxaan rabnaa goobaha caafimaad si degdega ah loogu keeno baahidii iyo bulshada laga ogaado waxaan rabnaa kabacdi xagga roobkana ilaahis inay gargaarka hay-adda degdegta ay noo soo gaarto ceer daraad hataa cunadan alaaga naaga dhintay oo sakhiir ah roog guriga kusoo da-ay buushkii baaco iyo waxa kasta waa u baahannahay haa cunug roobkii buushkii ku dumay dhuxunta si iskugu damaysa asnaaga dhanta cunug waxaan rabnaa inaga hay-adaha gargaarka ay noo yimaadin deg deg ah taasoo keenaysa naxdinta aan roobka ka naxayn roob loo farxaya la arki jiray waxaa kaloo jira sida suuli la-aan maaragtay hooy la-aan waxaan rabnaa hadduu alla yidhaahdo ilaahay baa gargaarka leh in dadkaas sida aad maanta noo soo booqateen waa idinka mahadcelinaynaa in dadkaas sidii huy lagu samayn lahay huy hadda maba laga gaara sidii bacyo ku heli lahaayeen waxaa kaloo jira sida isbitaalka ay dadka hore ay ka hadleen oo kale hadda ka hor waxaa jiray isbitaalkaas waa noo dhoweey waan ku ficneen qofkii naga xanuunsan waan tegi jirnay waan hoos tegi jirnay ma awoodno tobanka kun oo maaragtay aan looga qaado qofkii gaariga looga qaado qofka hadduu xanuunsan yahay waa ku dhawaan jirnayoo waxaan u baahanaan ka heli jirnay isbitaalkii laf ahantiisa waxaan rabnaa in naloogu hadlo oo isbitaalkii sidii shalay aan daawada aga heli jirnay inaan aga helno waxaa dhacdaa islaan gaajida horta waxaa ka daran horta waa in la helo oo maaragtay hooy la helo marka hoyga la helo haddana sidii loo helo haddana gargaarka haddana caafimadeed gargaar wax cunno intabayna nooloo helo waan u baahannahay hadduu alla idmo marka bal waxaan rabnaa inaan cabashada muwaadiniinta soomaaliyeed ee barakaca kuwa duleedka magaalada gaalkacyo ayaa kusoo beegmaysa xilli guud ahaan dalka afartii maalmood ee lasoo dhaafay si xiriir ay kaga da-ayeen roobka xilli dayreedka oo baahi weyn u qabeen dadka reer miyiga ee ku dhaqan dalka hase yeeshee waxay saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku jira kaamamka ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka beesha cali xaashi raadiyaha qaranka gaalkacyo
tiro caruur ah ayaa u geeriyootay cudurka jadeecada kuwa kalena waa ay la ildiran yihiin kaasi oo ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka mudug cabdi xasan rooble awoobe
tuulooyin iyo deegaano miyi ah oo hoos yimaada degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa ka dilaacay cudurka jadeecada oo soo ritay caruur fara badan inta la xaqiijiyey ilaa iyo hadda waxaa cudurka jadeecada deegaanadaas ugu geeriyooday saddex caruur ah gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi faad oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay soo badanayeen caruurta uu soo ridanayo cudurkan jadeecada wuxuuna intaasi ku daray in deegaanka aysan ka jirin adeegyo caafimaad oo ay kula tacaali karaan cudurkan jadeecada dhib weyn ayaa ka jira deegaanada hoos yimaada hobyo hadday noqon lahayd tuulooyinka hadday noqon lahayd magaalada weyn lafteeda meelaha noogu darana waxa waye tuulooyinka deegaanada hadda sida ba-an loogu dhibaataysan yahay oo aanay gurmadka haysan waxaa ka mid ah deegaanada ilaa xin medi meesha la yidhaahdo waa xin barwaaqo waa ceelhuur meesha la yidhaahdo waxaa ka mid a agagaarka gawaan waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo lekomise badila wasiil waxaa ka mid a meelo kala duwan isla deegaanada waqooyi koonfurta hobyo ah intaba magaalada gudaheeda yani waxaa aada u soo ritay ciyaalka yaryarka ama caruurtii cudurka jadeecada mana haystaan tallaal ku filan deegaanada qaarna tallaalba ma haystaan sida maaragtay ceelhuur oo kale waxaa maaldhaweed reboort lel kuu keenay ilaa saddex caruur inay ku dhimatay hadda ay la liitaan qaar fara badan waxyaabaha ugu sii daran waxaa ka mid a tallaalkii oo aan wada gaarayn gurmud baa dawlad loo fidayaa jira oo aan cisbitaalka hobyo daawo ka qaadnay oo la geeyay deegaankaas daawo maaha yani ku fillaan karta cisbitaalkiiana daawo oo la hadla lafteeda oo jaleecada ah marka runtii dhib weynaa ka jira deegaanka gudoomiye cabdulaahi faad ayaa wasaaradda caafimaadka soomaaliya ka codsaday in ay gurmad caafimaad u fidiso degmada hobyo iyo deegaanada hoos yimaada ee uu ka dilaacay cudurkan jadeecadu runtii wasiiradda caafimaadka oo ah qof aada ugu danqatay bulshada horena daawooyda u keentay cisbitaalka gawaan waxaan ka codsanaa iyada iyo wasaaradeeduba inay istaagga uga kacaan magaalada hobyo daawada la-aanta haysa inay la soo gaaraan gurida degdega sidoo kale waxaan ka codsanaynaa unicef ama ha noqota save the children qolooyinka caruurta caawiya dhibaato ba-an ayaa jirta unicef waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inay deegaada sidaas w h o sidoo kale laakiin si gaara waxaa mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka ee federaalka aan leenahay marka deegaanka dhibaato ba-an haysata waxaan codsanayaa in wasaaradda caafimaadku ay gurmud degdega la soo gaarto degmada hobyo khaasatan ka hortaga cudurkan jadeecada ilmaha baabi-inaya haddii kaleeto waxaa dhici doona disaaster aada u xoog badan oo aan waxba laga qaban karin cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolkan banaadirna waxa uu soo xiray tartan kubadda cagta ay ku tartameen kooxaha ka dhisan laamaha degmadaasi cabdiqaadir cali axmed ayaa warkan si aanbaqaaday
tartanka kubadda cagta ayaa ahaa mid maamulka degmada xamar jajab ugu talagalay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta isboortiga si dhallinyarada loogu wacyigeliyo nabadda kooxaha jabuuti iyo janaaya ayaa isugu soo haray ciyaarta kama dambaysta waxaana guusha ku raacday kooxda jabuuti oo la timid shan gool halka kooxda janaaya la timid saddex gool qeybaha kala duwan ee bulshada oo u badan dhallinyarada degmada ayaa usoo daawasho tagay ciyaarta waxayna ahayd mid xiiso badan oo labada kooxood soo bandhigeen ciyaar wanaag haaruun cabdi macalin xogeyaha ciyaaraha kubadda cagta gobolka banaadir ayaa maamulka degmada xamar jajab ku bogaadiyey sida dhallinyarada iyo isboortiga ay u horumarinayaan guud degmada xamar jab guud ahaan gaar ahaan maamulka isboortiga degmada xamar jab oo horumar fiican ka sameeyey dhanka ciyaaraha guud gaar ahaan kubadda cagta iyadoo maanta la soo xiraya tartankii waaxa laamaha degmada xamar jab ay ku koobiyen toban todoba laam waxaan u mahad celinaynaa dhammaan bahaweynta degan degmada xamarajab guud ahaan gaar ahaan waxaan mahad celinaa maamulka guud ee degmada oo ugu horreeya guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa waxaan leeyahay shaqadaa wadina hore usii wada mar labaad iyo saddexaad oo mahad celinaa dhammaan maamul bahaweynta xamarajab wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiyaha degmada xamar jajab guhaad sheekh xasan ayaa ka hadlay siday u qabsoomeen ciyaarahan waxaanu intaa ku daray in isboortiga degmada uu wax badan iska bedelay maadaama degmada xamar jajab ay kaalmo sare ka keentay ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir shacabka reer xamarjab waxaa farxad noo ah maanta inaan soo gebagabeynayno ciyaar muddo badan soo socotay oo aan ugu talagalnay isdhexgalka dhallinyarada degmada xamarjajab oo aan ku soo saarayno ciyaartooyda mustaqbalka degmada xamarjajab oo toban iyo toddobada baana u qabannay runtii waxay ahayd ciyaar aad u wanaagsan galab weliba garoonkan fuustalka dhallinyara ayaa soo buuxdhaafinaysay kuwa oo ku faraxsan horumarka isboorti ee degmada xamarjab ay samaynayso waxaad ogtihiin dhowaan tartankii degmooyinka gobolka banaadir inaan samafinaal soo gaarnay ayadoo diyaargarowgeenna uu aad u koobnaa balse waxaan ku talagalnay inaan diyaargarow fiican samayno sanadkan hadduu ilaa yidhaahdo tartankii laamaha maanta noo soo gebagaboobaayo waxaan bilaabi doonnaa tartankii waaxyaha taas oo ay ka soo bixi doonaan ciyaartooyda mateli doonta reer xamar jab tartankan ma aha mid aan ugu talagalno oo keliya in aan markaan qabanno balse waa tartan aan ugu talagalnay saddexdii biloodba mar inaan qabanno waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha isboortiga degmada xamar jab daadir amiin oo runtii ku soo kordhiya hal abuur cusub isboortiga degmada xamar jajab waad arkayseen ciyaarihii fani geemka oo halkan lagu ciyaaray sidii gacandhiggii mooscuniddii ukuntii istunkii iyo jawaankuboodiddii runtii waxay reer xamar jab dareemayaan guul in ay ka gaarayaan isboortiga xamar jabna waxay ka mid tahay degmooyinka caanka ku ah isboortiga noocyadiisa kala duwan oo ciyaartoy waaweyn ah ka soo baxday waxaana rajaynayaa ciyaartan kooxda ku guulaysatay ee ka socotay kowda mey inaan hambalya dhaho kooxihii kale ee ciyaarta fiican soo bandhigana dhammaan ciyaartooyda degmada xamar jajab ayaa tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir soo gaaray heerka afardhamaadka waxaana maamulka degmada uu sheegay in ahmiyadda ugu horreysa ay tahay in degmada laga soo saaro ciyaartooy matesha
waxaa weli socda gurmudka loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee gobolka hiiraan xilli magaalada ay kasii dhammaanayaan biyihii ku fatahmay ibraahim maxamed geedi wariyaha warbaahinta qaranka ee beledweyne ayaa warkan noo soo diray
waa mahadsantahay sidaa sheegtaba weli waxaa socda gurmudka loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle ee ku dhaftay deegaano badan oo ka tirsan gobolkan hiiraan kuwaasoo degay deegaano kala duwan waxaana intooda badan ay degeen deegaanka lagu magacaabo ceel jaalle oo ah duleedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa jira gurmadyo kala duwan oo markaasi la gaadhsiinay dadkaasi waxaana gurmadaasi ay ka imaanayn ay kala duwan dowladda federaalka ee soomaaliya hay-adaha samafalka iyo weliba dad markaasi muxsiniin ah iyo weliba maamulada puntland iyo galmudug oo iyaguna deeqo kala duwan soo gaarsiiyey si markaasi dadkaasi loogu caawiyo sidoo kale waxaa jira in markaasi magaalada qaybo ka mid a magaalada laga bilaabay saakay in markaasi la buufiyo maadaama cudurro kala duwan iyo kaneecooyin ay ka dhasheen sidoo kale waxaa jira in maadaama ay biyuhu ay yaraadeen oo xaafadihii qaarkood ay ka baxeen iyo weliba waddooyinkuba in markaasi guddiga gurmadka fataadu ay bilaabeen inay dibudhis ay ku sameeyeen waddooyinka ay burburiyeen fataada webiga shabeelle dadka qaarkoodna waxay bilaabeenba inay goobihii ganacsi dib u furtaan iyo weliba guryahoodii iyagoo markaasi dibudhisyo kala duwan ku sameynaya maadaama burbur xoogan uu soo gaaray dhismooyinkiiyo gudaha magaalada arrintaas ayaa jirta waana midda hadda dadku inta badan ay hadal hayaan in muxuu ahaa haddii webigii oo hoos u dhacay in biyihii magaalada soo galay dib ugu laabtaan webiga si markaasi ay noloshii caadi kusoo laabato
fatahaadda ay dhibaato u geysatay ayaa ka cabanayay in deeqaha aan si siman loo gaarsiinin maamulka iyo guddiyada ka shaqeynaya gaarsiinta gargaarka arrintaa ma ma ma ka hadleen
waxaa jira dad oo iyagu sheegaya in gurmadku sidii raba usan u soconin dad ayaa jira ee sheegaya in muxuu ahaa in waxba si cadaalad ay ku socon laakiin guddiyo kala duwan waxaa jooga xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madax ka tirsan ee hirshabelle kuwaasi oo wada sidii markaasi ku ogaan lahaayeen in deeqaha kala duwan ee lasoo gaarsiiyey muxuu ahaa magaalada beledweyne dadka si cadaalad loogu qaybiyo waxaan dadka inta badan badankooda ay degeen duleedka magaalada maantana sidoo kale waxaa lagu wadaa in wafdi ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya ay soo gaaraan magaalada iyagoo markaasina ilaa hadda aan si dhabaa loo ogeyn ujeedka safarkooda laakiin waxay qayb ka tahay dhinaca fataahaduhu sida ay dad ila ku dhow ay sheegayaan sidoo kale waxaa jira in dadku qaarkood ay degeen deegaano ka baxsan magaalada iyo weliba deegaanka aljaale kuwaasoo ilaa hadda iyaguna ay wax gurmad ah aysan gaarin waata ibraahim aad baad umahadsantahay weli waxaad dhegeysanaysaan warka subax oo idin kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararka dibadda xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka oo weeraray ruushka iyo shiinaha mike bombe ayaa wadahadallo magaalada barliin kula yeeshay hogaamiyaha jarmalka angela markel xogeyaha arrimaha dibadda ee wadanka mareykanka ah ayaa waxa uu ka digay in khatarta ruushka iyo shiinaha waxa uuna ku baaqay in la kobciyo nato laga- lagana hortago caqabadaha maanta taagan master bombi oo booqasho ku jooga magaalada barliin ayaa sheegay in habka shiinaha uu u isticmaalayo dadkiisa ee caburinta ah ay waxa ay u eg tahay buu yidhi habkii naxdinta badnaa ee ka dhacay bariga jarmalka ruushka ayuu dhanka kale ku eedeeyey inuu xoog ku galayo ruushka ayuu dhanka kale ku eedeeyey inuu xoog ku galayo dalalka dariska ah sidoo kalena uu baacsanayo mucaaradka waxa uu ku qoslay hadal ka soo yeray madaxweynaha faransiiska emmanuel macron kaas oo dhowaan yidhi nato waa maskax dhimatay hase yeeshee xogaha arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay toddobaatan sano ayaa laga joogaa markii la dhisay isbahaysigan marka waa in la kobciyaa oo wax laga bedelaa waxaa loo baahan yahay in isbahaysigu uu la falgalo caqabadaha iyo dhacdooyinka maanta waagaag saaxiibeel waxaa intaa inooga eg warkii aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya cidda warkeena uu sheego waxay diib ka heli kartaa fadhiga internetka aan ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net dhegaysiga iyo la jaanqaadka warka subaxnimona waad ku mahadsantiin